بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أنه الحادي والأربعون رواية الأكابر عن الأصاغر أنه الحادي والأربعون نوع كو إيوه أفرتنات riwaayatul akaabiri kuwii waaweynaa riwaayadooda iyo werintoodii waaye ay ka warinayaan cani lasaakiri kuwii yaryaraa xaggoodii ay ka warinayaan noocaasi ayuu ku saabsan yahay nooca afartan iyo koowaad waay min faa'iidatihi faa-iduu leeyahay maxaa ka mid a faa-iidadiisa kaas noocaasin asalkiisii waxaa u daliishanayaan ay dhahayaan culamada xadiidkii tamiim adaari xadiiduljasaasa imaamu muslim warinayay tamiim daariga sidiisii oo macruufka ahayday baddi agteeda markii ay jasiiradii kusoo arkeen daabadii iyo dajaal qisooyinkiisii nebigu u sheegay nebigana marka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey tamiim adaari dee nabigu wuxuu ka mid tahay riwaayadaas waxay dhaheen min alakaabir riwaayat alakaabir nisaqir nebiga ayaa wariyey waxa yaa ka warinaya tamiimaa ka warinaya tamiima laga warinaya marka nebiga tamiim yaa weyn min xaytulqadar ahaan nebiga alayhi salatu wasalaam sheeka kuma jiro kaas ayaa ka mid ah adilada loo daliishanayo riwaayat alakaabir nisaqir inay jirto min faa'idatihi noocan faa'iidadiisii waxaa ka mid ah allaa yutawahama in aan loosmoodsiinin aan loo malaynin waayo anna almarwiya canhu midka xaggiisa laga warinayo akbaru inuu weyn yahay saas si aan loo malaynin oo loosmoodsiinin ayaa ka mid a faa'iidadiisa haddii la arkaba qof weyn qof yar wax ka warinayo aan loo malaynin hee inuu yahay kii laga wariyey mid weyn yahay kii laga wariyey mid weyn yahay si aan loo malaynin waay mar walba saas ma dhacayso ayadoo qofka weyn wax warinayo kii wax laga warinay yaryahayn waa dhici kartaa waay mar kasta ha u malaynin qof kastoo wax warinaya inuu yaryahay kan laga warinaya inuu weyn yahay ha u malaynin macnaha si saas aan loo malaynin waay min faa'iidatihi noocan faa'iidadiisa ayuu ka mid ahaaday allaa yutawahama in aan loo malaynine lasmoodsiinin ana almarwiya canhu midka xaggiisa laga warinayo akbaru inuu weyn yahay min araawi waay raawi xaggiisa ka weyn yahay loo malayninay min araawi xaggiisa ka weyn yahay loo malayninay min araawi waa matnaha ma ahana sharaxa ku dara likownihi ahaanshihiisii darteed kan laga warinayo inuu weyn yahay aqlaba sida badan saas way soo maha inuu kan yar wax warinayo kan weyn wax laga warinayo saas aqlabka ahayday si mar kastoo saas aan loo melanine bilcagsi inay dhici karto ay jirto sidaasi way likownihi ahaanshihiisii way midka xaggiisa waxa laga warinayo mid weyn inuu yahay ahaanshihiisii oo alaqlaba uu yahay mid sida qaalibka badan ee saasi marka aan loo malenin qaalib maadaama qaalibka saas ahayday si mar walba saas aan loo melanine saasna ay jirto ayagoo ayagoo kan wax warinayo weyn yahay kan laga warinayo yar yahay in saas wax laga kala warin karana ay jirto ay dhici karto ayaa faa-iidadiisa tahay laga helayo ama aan loo malaynin sanadka inuu ku dhacay qalbi qalbi inuu ku dhacay aan loo malaynin uma kadib huwa huwa noocaan aqsaamun waaye qeybayaalo waaye waa qeybsamaa anwaacuu leeyahay anwaacdiisiiyuu rabaa inuu kuu sheego fiiri uma kadibna huwa noocani aqsaamun waaye qeybayaalo ayuu leeyahay axaduhaa aqsaamtaasi midkeeda koowaad an yakuuna araawi raawiga waa inuu ahaado akbara mid weyn sinan min sinin xagga da-da wa aqdama mid hore dabaqatan min dabaqatin xagga dabaqa ahaana mid hore inuu yahay da-da inuu raawiga weyn yahay ama dabaq ahaan inuu raawiga weyn yahay laga weyn yahay marwi canhugi saas inay tahay waa mid sadaka zuhuriye oo kale maxamed ibnu muslim azuhri oo kale ka warinaayo can malikin maalig waay zuhri maalig yaa weyn he sana ahaan da ahaan zuhri ayaa weyn marka marka zuhrigii dabaq ahaan yaa horeeyey zuhriga horeeyey waay marka haddii la arko zuhri maalig ka warinayo si aan loo malaynin maalig inuu weyn yahay oo zuhri yar yahay ama sanadkan qalba ku sugane maalig in lasoo horeysiyo oo raawig laga dhigo zuhri sheekh laga dhigo waayo in la aan la dhihin darteeda faa'iidiis ay kama tahayba waayahay sidaasi ay kamid tahay iyo wa- wa kal azhariyi way azhari oo kale azhari abulqasim waydillah ibn axmed sida shaarixba tilmaamayo oo kale waaye warintiisii can alkhatiib albaqdaadi khatiib albaqdaadi ka warinaayo waay hade azhari iyo khatiib waxaa weyn azhari ayaa weyn waay dabaq ahaan azhari ayaa horeeya idan midkaasi waa midkii kan warinaayo ka weyn yahay da-da ama dabaqada waay wathani midka labaad he waxa waaye akbara qadaran way an yakuna araawi ayaa usoo qadaraysa si sharaxa soo qadarayo akbara qadaran laa sinan way wathani nooc labaad waxaa waaye an yakuna araawi waa raawiga inuu yahay akbara mid weyn inuu yahay way qadaran min qadarin hagga qadar ahaan qadar ahaan inuu weyn yahay raawigii qadar ahaan isaga weyn yahay qadar ahaan maxaa laga wadaa cilmi iyo sharaf ahaan iyo aqoon ahaana laga wadaa qadar ahaan hagga fadliga isaga weyn laakiin da-da maya da- ma aha wuxuu ka weyn yahay keliya qadar ahaan way sida ka xaafidin oo kaleed way qadarka see ku yimaade waa ka marka sida ka xaafidin nin xaafid ah oo kale waay xaafidkaas oo caalimin caalimna ah nin xaafid ah caalim oo kale waay. oo can shaykhin sheekh ka warinaayo marka can shaykhin sheekh ka warinaayo oo da-diisi weyn tahay musinin laa cilma cindahu soo shaarix leeyahay musin ah, da' weyn ee ka warinaya can shaykhin haggiisa qof waayeel ah ayuu ka warinaya waay cilmiga kan gaarsiisan aan gaarsiisnaa cilmigiisa sida ka maalikin oo kale cabdillahi ibni dinaar waay sida ka maaliki maalig oo kale waaye can cabdillaahi ibni dinaarin ka warinaayo xaggiisi hadda imaamu maalig iyo cabdillahi ibni dinaar da ah qadar ahaan yaa sarey cilmi ahaan shaka kuma jiro imaam imaam maalig ayaa sarey waayahay imaam maalig ayaa sarey marka hadda waxaa waaye riwaayatulakabir in asaakiri way tahay see ku tahay sinan imaam qadaran waay qadaran waay qadran oo sharaf ahaan oo cilmiga aqoonta uu leeyahay malik ma laha cabdullahi ibnu dinaar ma laha waay waa ka weyn yahay Da- eh, wuxuu uga weyn yahay xagga cilmi ahaan ayuu uga weyn yahay wathalithu midka saddexaad qismiga saddexaad waay akbara min alwajhayni waay an yakuuna raawi raawiga inuu ahaado way akbara mid weyn min aljihatayn labada dhinacba waay wathalithu midka saddexaad an yakuuna araawi raawiga waa inuu ahaado akbara mid weyn min alwajhayni labadii dhinacba labadii dhinacee sinan iyo oqadaranba waay labadii waa isku darsaday labadaba waa isku darsaday sida ka cabdilghaniyi oo kale ninka la yidhaahdo cabdulghani oo kale waay oo xaafidka ahaa cabdulghani ibnu saciid alxaafidki ka warinaayo ee ninkii la yidhaahdo cani suuriyi waay cani suuriyi xaggiisa ka warinaayo waay oo moxamed ibnu caliin assuuri oo tilmiidkiisiina ahaa weliba ayaa wax ka warinaya marka ninkaani cabdulkani da ahaan asaga weyn sharaf ahaan asaga weyn ninkan suurigan da ahaan waa laga weyn yahay cilmi ahaan waa laga weyn yahay وكل برقاني او كله برقاني برقاني برقاني بتثليث الباء انت وي بنانتا يا دهن الموضوع برقاني يو برقاني يو برقاني بالضم يا بدن وك وكل برقاني او كله مس وكل برقاني او كله برقاني او كله واي كورنا يو عن الخطيب البغدادي برقاني دأهان يو علمي هان خطيب البغدادي وكغوينا لكن قرمه fii dhalinyaronimadiisi waay fii dhalinyaronimadiisi fii dhalinyaronimadiisi markii la fiirsho ayaamihiisii hore khadiib markii loo fiirsho ayaa laga wadaa laakiin markii dambe waa ka cilmi badya la yihahda ayaamihiisii hore laga wadaa waa ka weynaada ahaan xilligii isaga shabaab u ahaa khadiib albaqdaadi xilligaasi way kaas oo kale way marka wa minhu riwaayat saxaabati an taabiciina ayuu dhahay wa minhu ay wa min hada annawci ama wa minhu ay min alqism athalii min riwaayat alakaabiri an alsaakiri shaarixi soo gadaraada kan demboy labada hor ma aha kan labada dhinac jamciisaday waay labadan dhinac kan jamciya laga wadaa wa minhu noocan dambe saddexaad ayuu kamid ahaaday ama qismigii saddexaad way wa minhu qismigii saddexaad ayuu kamid ahaaday riwaayatu saxaabati saxaabada riwaayadoodii can taabiciina ay ka warinayaan waay asxaabada riwaayada warinayaan werinta warinayaan oo taabiciinta ka warinayaan saddexdii lasoo sheegay kee kamid yahay kan saddexaad waay maxaa dhacay taabiciinta iyo saxaabada saxaabadii taabiciinta yaa sareeya xagga da ahaan iyo xagga cilmi ahaanba saxaabadaa sareeyaan sida qaalibka ah laakiin waxaa la arkayaa nin saxaabi ah oo yar nin taabici weyn ka daaweyn inay la arkan way way dhacdaa lakin waxaa laga hadlaya waxaa laga hadlaa haalibka waay idan saas way marka sida kale cabaadilati cabaadiladii oo kale iyo wagayrihim keyrkoodii oo kale keyrkoodii cabaadilada keyrkoodii waay oo min asaxaaba sida ka abi hurayra wa mucaawiya wa anas oo kale waay keyrka sida shaarixa tilmaamaya ka warinayaan can kacbi alaxbaar kacb alaxbaar waa nin taabici ah kacb alaxbaara ka warinayaan saxaabadan oo cabaadiladan iyo keyrkooda ah waxay ka warinayaan kacb alaxbaar kacb alaxbaarna waxaa la ogyahay waagii hore wuxuu ahaa nin yahuudi ah yahuudi ah diinta yahuudda ayaa aada u yaqaanay kutubtiis kutubta yahuudda aada u garanay u yaqaanay markii markii hore gaal u ahaa yahuudi ah markii dambe waa soo islaamay fi ayaamati fi fi khilaafati cumar ibn khataab radia allahu canhu khilaafadii cumar waqtigeeda ayaa soo islaamay marka nin baxar ku aan u ahaa diintaasii hore markii soo galay islaamnimada ilaahay soo waafajiyeyna dad badan oo kamid ah saxaabada ayaa wax ka wariyeen wax ka wariyeynaan xadiid miya maya akhbaar waay inta badan israailiyaad ay waay ay ka warinayeen marka kuwaasi oo kale marka saxaabadan waxay ka warinayaan kacb alxabaara riwaayat alaqaabiri an ila saakiri waa marka sinan hogadaran u badan wa minhu min hada alqism athalith ayuu kamid ahaaday riwaayat taabiciyi can taabiciin can taabicin waay wa minhu qismigii saddexaad ayuu kamid ahaaday riwaayat taabiciyi taabici riwaayat taabici taabici riwaayadiis waay taabici iyo taabiciyin inta baa dhihi karaa soo mari soo ma minayat luqa taabici riwaayadiisii waay ka warinaya an taabiciyin way ama an taabici an taabicihi ya-da in laga jaro an taabicihi la yihahdo ama an taabicihi waay lakin waa si fiican an taabicihi mufrad ahaan la fiirso an taabicihi waay taabici riwaayadiis warintiisi way ka warinayo an taabicihi kii asagasii raacay taabicida kan dambeeyaa waay atbacu taabiciin waay kamid yahay nin taabica marka inuu ka wariyo nin atbaac taabici ah waa ka wariyen waxay kamid tahay min riwayat alakabir in saakiri gaar ahaan sinan waa qadara sida ka zuhri oo kale zuhri oo kale waa zuhri oo kale waa iyo wal ansari yaxya ibn saciid al ansari ka warinayaan can malikin waay zuhri muxuu yahay min asaakiri taabiciin oo kamid yahay maxamed ibn saciid yaxya ibn saciid alansari isagana sidaasi waay waay min saqaari taabiciin oo kamid yihiin ay kamid yihiin waay dabaqaad ay leeyihin soo ma xaafid ibn xajar taqriibka wuxuu u dhigayaa laba iyo toban dabaqo dabaqooyin ayuu dhigayaa dabaqada koowaad wuxuu ka darinayaa saxaabada taabiciinta wuxuu u sameynaya marka ka bilaabaya dabaqada labaad dabaqada saddexaad dabaqada afaraad dabaqada shanaad intaasu ku ururinaya taabiciin qeyb qeyb way leeyihiin kuwaan marka waxay ku jiraan kuway u yaryaraa waaya idan markii labadaasi oo kale warintoodii way can maalikin ka warinayaan maaligna taabic miya maya atbaacu taabici waay atbaacu taabici u kamid yahay kaas oo kale waay marka idan riwaayat alasaakiri ay akaabiri alasaakiri waay وكعمر بن شعيب او كله ايوا كعمر بن شعيب عمرو بن شعيب او كله روايه سوى ليس تابعيا معها عمرو بن شعيب ليس تابعيا تابعي معها warawaa canhu xaggiisiin wa wax ka warinaya minhum min ataabiciina taabiciinta haggoodii akharu min cishriina nafsan waxa ka badan labaatan naf oo labaatan qof way wa qiila waxaaba la dhahay akthar min sabciina ayaa wax ka warinayso toddobaatan wax ka badan oo ah taabiciin isagana taabici ma aha muxuu yahay he atbaabu taabici way asagoo atbaabu taabici ah ayaa waxa xaggiisa ka warinaya asxa- ataabiciinta haggoodii wax labaatan ka badan ama ka badanba toddobaatanba ka badan intaasina waa shaarixi waa sheeg sheegaya dad kasta wax ka warinayaan laakiin waxaa la isku haystaa camr bnu shucayb taabici ma aha la isku haystaa camr bnu shucayb taabici ma aha waa masala mukhtalaf fiihi waay mukhtalafun fiiha waa lasu khilaafsan yahay miyaysan hadda nawowi iyo ibnu salax waxay sheegeen inaysan kamid ahayn taabici oo atbaacu taabici kamid yahay laakiin laguma raacsana sharaxa meeshu dambe warkaasi inuu taabici aan kamid ahayn ninkan alimaam alciraaqi waa radiyey fiiri wuxuu leeyahay waraddahu warkan waxaa radiyey alxaafidu abulfadli alciraaqi ayaa radiyey wa qablahu asaga hortiis waxaa radiyeyba almiziyu waay mizi mizi ibnu kathir maxaa isku yahay sheekhiis waay taaniyan aabihiis waay oo gabadhiis u qabay aabihiis waay sooma adeerkiisa waa garti wa qaala wuxuu dhahay mizi qad samica camr bnu shucayb waa maqlay min kayri waaxidin min asaxaaba hal wax ka badan oo saxaabada kamid a ayaa waxa ka maqlay hal wax kami ka badan oo saxaabada kamid ah ayuu wax ka maqlay waay ee qofka haddii saxaabada wax ka maqlay mas arkayn maxaa maxaan soo marnay inuu taabici yahay waa caddahay soo ma minhum waxaa kamid ah dadkaas waxaa kamid ah saxaabada taabiciinta saxaabada ah zaynaba bintu abi salama ayaa kamid ah wa rubaya bintu mucawid ibni cafra a kamid ah wahumaa labadaasina saxaabiyataani sida saxaga ah marka dee mithaalkaani ma soo galayo riwaayatu lasaaqir in alkaabir amr ibn shucayb ma soo galay soo ma sidaasi waay hadii laakiin la- la- nawowi iyo warkooda la raaco meeshaan sida ku qoran tahayna oo ku jiraa waay النوع الثاني والأربعون نوعا لبيا فرتنات المدبج ورواية القرين واي المدبج مدبج واي قرح ولو ما زينو تزين أو مدبج كوي لسسمي من ديباجة الوجه لغا سوقاتي مرك لي هذا لبا قولا كجرتي سدا سيا في عنوان لي هذا من ديباجة الوجه لبا دي سنايين واي ويسمينين المدبج مدبج واي ورواية القرين قرين كي رواية ديس واي قرين وحاوي وقف كاسغا صاحب ايهين او اسلا دقم يان اسكو شيخ ايهين اسكو دا ايهين انت سلو يغانا قرين واي اي ورواية القرين لابد نوع عياه كتريي هل نوع سوما ما دام اسكو دو يهين واسكو داري هل بوسو كو كلمي وان هل هل نوع اسكلا ديجي iyadoo laba nooc oo qol lala qabo waay mudabaj goormee uu noqonaya xadiidka haddii labadaan isku da ay yihiin ama isku sheekh ay yihiin oo mid walbo midka kale wax ku wariyo maxaa la yihahdaa mudabaj sooma haddii laakiin labada isku da ay yihiin ama isku sheekh ay yihiin oo mid keli a mid wax ka wariyo midka kalena aan ka warinin maxaa la yihahdaa aqraan waay riwaayat alaqraan waay sidaas wey suuradeedan alqariinaani labada qariin humaa labadaasan mutaqaaribaani labada isku dhoway fi sini xagga da-dii walisnaadi xagga sanadka waay isku sheekh ah ama isku sheekh ma ahana laakiin mashaaikhtoodi isku isku qarni ah isku waqti ah isku zaman ah isku casri ah warubamaa waxaa la arkaa iktafaa inuu ku kaaftoomo alxaakimu xaakim bilisnaadi bes sanad aan fiirinin oo da-da keligeeda ku kaaftoomo haddii marba da-da isku soo gaa isnaadka dheh da-da aan fiirinin oo isnaadka keligiisii ay ku kulmaan ay isku dhow yihiin in la yidhaahdo mutaqaarib riwaayat laqraan la yihahdo xaakim sidaas waay laakiin labadooda in isku fiirsho da-di maal sanaadka fa in rawaa haddii uu wariyo marka faa-iduu leeyahay faa-iduu leeyahay maxaa waay hoosuu sheegaya fiiri المدبج ورواية الأقران شرح عن القرين ومن فوائد معرفة هذا كان ومن فوائد معرفة هذا نوع noocaani barashadiis faa'iidooyinkiis waxaa ka mid ah allaa yudanna ziyaada ziyaada in aan loo malaynin fi lisnaadi sanadka dhexdiisii ahaatay in loo malaynin aw amase ibdaalu can bilwaawi canta in waaw lagu bedelay si aan loo nisbe loo malaynin waay sanadka in ziyaado ku jirto si aan loo malaynin ninka ninkaana ka warinaya ziyaado kale meesha soo gashay in aan la dhihin ama meeshii oo can lagaga wariyey in aan loo malaynin cantaan inay qaldan tahay waaw ay ku jirto meesha ay tahay can aciishata wa abi hurayrata he cani nabiy ayaa ahayday asalka canna meesha marka waa laga jaray cantan sax ma aha oo in caiisha abi hureyre ku warinayay abi hureyre nabiga kusii warinayay sax ma aha saas he cantanna waa qalad sida saxa maxaa waay markaan can caiishata wa abi hurayrata cani nabiy sal slam waaw a meesha ku jiray si aan loo dhihin oo saama sax ku tahay loo ogaado sanadkan ziyaada inaysan ku jirin oo saama sax ku yahay in loo ogaado darteed alqariibaani labada qariibka humaa labadaas almutaqaaribaani kuwa isku dhawaaday way fi sini xagga da-di walisnaadi xagga isnaadka warubama waxaa la arkaa inta iktafa alxaakimu xaakim inuu ku kaaftoomay bilisnaadi keligeed way fain rawaa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labada ka mid a haddii aan saaxiibii ka wariyo sida ka ciisata caaisha oo kale way iw abi hureyrata caiisana abu hureyre waxbuu ka warinayaa ka warinaysaa abu hureyrena caaisha waxbuu ka warinayaa waay caaisha sheekhu abi hureyre waay wa abu hure sheekhu abi hureyre waay wa abu hureyre sheekhu caaishata waay labada waa ka warinayaan kadib ay haddana nebiga ka warinayaan iyo sida kaas marka yirahdo waa saxaabadii way soo ma wa malikun ama kamaalikin wa maalikin wa kamaalikin oo kale iyo wal awsaaciy waay awsaaci taabiciin miya labadani atbaabu taabiciin waay taabiciinta shaaraxa lagu tusaaleynaya taas taabiciinta markay yihiin shaaraxaga ayaa tusaaleynaya maxay tahay saarixiinta zuhri iyo abi zubayr waay zuhri abi zubayr oo kale fi taabiciin hadda kuwan laakiin maalig iyo awsaaci waa atbaacu taabiciin taabici maaha ومالك وكمالك مالك والأوزاعي أوزاعي أو كلوية هذا مالكنا وشيخه أوزاعي أوزاعي وشيخه مالك ولا وضع متكلوا كورينا يعني. فهو كاسد سورة ساسيتاي المدبج هو مدبج لي هذا مت كاست مت كلا دي واحد كورينا عليه هذا مدبج لكن مت كلي سدي واحد كورينا مت كلا كورينا هنا رواية الأقران رواية الأقران لي هذا مركزي النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة ikhwadii barashadoodii ay ku saabsan yahay annawcu athaalith allah subxana wa taala